wallaahi hadda markaad dal joogtid oo dee qaran soomaaliyeed aad tahay oo waxaa uun khasaba markaa ummadaada iyo maaragtay nooc kasta darajada ahaatee mas-uuliyiinta markaas jooga oo haddii qaranka wax loo qabanayo dee xaq baa loo leeyahay sideedana dadku wax badan bay isku khaldaan dadku kala fikrad waa la noqon karaa waxyaalo badan oo dadku ay marmar ku kala fogaadaan haddana marmar laisu soo noqdaa washika laakiin muhiimad waxaa soomaalinimada ninna maaragtay nin kale wakiil ugama noqon karo qofka bini aadamkuna xaq wuxuu leeyahay inuu wax doorto iyo in la doorto hawshaa la qabanayana qofku waxay kamid tahay waajibaadka qaranka ay kamid tahay marka xilliga doorashooyinku dadka aada bay maaragtay weli waxbarasho badan baa loo baahan yahay dareen badan baa loo bahay dadka in la geliyo wacyi badan baa loo baahan yahay qofku wuxuu xaq u leeyahay qofna aanu ka qaadi karin bay doorashooyinka ka mid yihiin marka waxaan hadda aanu ka shaqeyno guddiyada la magacaabay iyo guddiga hadda kow guddiga doorashooyinku waa guddi doorashooyinka soomaaliya doorashada hadda waktiga dhawaan dhaci doonta haddii alla yidhaaho loo gartay in dadka xubno si kasta bulshada dhexdeeda ha laga soo magacaabo ha laga soo helo inay noqonayaan dadkii matalayay marka markii lausoo xaggayga ay soo gaadhay aan arkay aad baan usoo dhaweeyey anoo qaba inaan wax ka bedeli karo waxna ku dari karo marka sidaasay ku timi aan maxay ahayd wixii go-aano xaggaygan aan siiyey maaragtay aqbalaad waata wakti yaraa hadda dhiman oo doorashada ka dhiman bal ma is leedahay hawlihii doorashada waa dardergelin kartaan
wallaahi runtii anigu tii horena waa ka shaqaynayay xaqiiqdii wasiiru dawlan ka ahaa wasiiru dawlaha gaadiidka badda iyo akhbarkii dhulka ayaan ahaa laakiin waxaan qaabilsanaa wixii logistic baan qaabilsanaa xilligaas waxaan ka shaqaynayna waktiga runtii aada u dheer oo aan tan hadda xilligeeda lagu litaali karayn sideed bilo baan ka shaqaynayay oo hawl kaleo dhan aan joojinay laakiin waxay kaga duwaneyd taasu waxay ahayd wax la yidhaaho kambala accord xilligii kale wareegii magaranaysaa farmaajiya cabdiweli baanu ku shaqaynaynay waxayna ahayd waxa la yidhaaho in road map ayaa la sameeyey road map baa la sameeyey marka road mapkaasa wax ku fiicnaa wixii la qabanayo o dhan halkaasi ku dhex jireen waxa halkaasi kasoo dhex waxaysa marka qof walba shaqadu qabanayo maalin walba ku qabanayo waa waa waa wax muuqdo oo aanay ku jirin ba marka hadda xoogaa weli haddaanu yidhaaho maxay waxaasaanu qabanayna iyo waxaasa waktigaasa lagu qabanaya runtii waxaan u malaynayaa ma cadda sababto ah waa un lana waa nala magacaabay maashahiina weli ma dhicin ramadaan aakhirkeeda lagu jira ciidiibaa hadda ina soo haysa marka kolle wixii berri lagu bilaa laga lagu gaadho haddii alla yidhaaho un baan umalayaa inay noqon doonto hawsha iyo bacdin ciidda ayaa si rasmiya loo gudageli doonaa siday ugu muuqatay lakin waxaana officially hadda hayaa ma jirto magacaabis aan ka ahayn waa tahay guddoomiyaha xisbiyada axsaabta ayaad ahayd bal xilkaasna halkeebuu ku dambeeyey
ha waa garanaya su-aal dad badan rabeen inay ogaadaan ama ay jeclaayeen inay ogaadaan lakin si cado maaragtay ayaan maanta u qeexay qofka hadda waxa wanaagsan wuxuu ka shaqaynayo inuu yaqaano og yahay marka waxa kale ma ahayne xisbiyadu intay isu yimaadeen ayay iyagu doorteen dadka guddoonkooda onoan markaa lay doortay guddoomiyihii ku-xigeenaa jira xoogeyn xoogeyn baa jirta marka waa guddi fadhiya oo aan lahayn magaranaysaa marka guddigii structurekiisi sidiisi uu udhisan yahay hawshiisuna sidii bay maaragtay u shaqaynaysaa wax khaldamaya iyo wax magaranaysaa su-aal iyo ay war ka imaanayaan midna maaha marka xilkaasi waa waa waa iska cajisay oo si toos ayaad ugu tagto samaan waa cus cusga sida hadda aad maaragtay aan officially maanta ku cadeeyey sideedaba ma ogtahay waxa wanaagsan waxa la yidhaaho laba shaarle lama qaato haddii mas-uul aad mar tahay oo xil aad haysid laba xil laiskuma qaado laiskumana qaadi karo laiskumana qaban karo marka haddii tigi qaranku ay timi oo xilliga guddiga doorashooyinka lagu daro si cad oo bareeraha ayaan maanta xafladii koodi liiliyo oo laisu yimi oo dal jira ay u ahayd maanta marti loo ahaa oo odayaasha soomaaliyeed oo dhan ay joogeen oo taariikhdeeda ay ka bixineen maxamed yuusuf iyo cabdi xaashi iyo iyo wasiir gaashanig hore fiqi iyo guddoomiyihii tartanka rag badan ay joogeen iyo guddiyada wixii xisbiyada ahaay oo dhan ay marka ay joogaan tamajalac iyo ay kamid ahaayeen iyo magaranaysaa xogeyntoo dharaar ahaa iyo ku-xigeenka labaad oo ahaa maogtay cabdi marka waxay aanu ku official u sheegay ahayd mar haddii de xil laba xil ay noqotay xilkan guddoonka oo ah muxuu ahaa xisbiyada inaan dhigayo oo ay noqonayso inaan muxuu ahaa taa aan culayska saarayo oo ay noqonayso shaqada hadda aan aan laga rabo inaan dhamaystiro ay taa tahay haddii alla yidhaaha waa tahay ugu dambeyntii marka eh, ummadda soomaaliyeed eh, ku dhegeysanaysa maxaad ugu baaqaysaa
wallaahi waxaan lagu baaqayaa ummadda soomaaliyeed waxay mar walba ugu baaqi jirnay in aynuku baadaan nabadgeliyo iyo in muxuu ahaa la soomaaliya isku tashato in sanadkan sanadkeeda ilaahay barwaaqo yiina u gaar- in- in u gaarsiiyo ilaahay colaadan colaadan jirtana ilaahay inuu ina arka ina dhaafiyo Een, soomaaliyana waxay waqti adag bay maraysaa in dulqaad badan la sameeyo Ee, waxaa jira in caruurteena iyo dadkeena ay badaha ku dhammaanayaan in xal la raadso in xal raadso xalkaas uu yahay xal dadka ka yimaada wixii inagu ay soomaalinimo aan leenahayna nina aan loo daba istaaga soomaalinimada qarannimadan kow wax walba ay ka noqdaan soomaaliya inay noqoto soomaalidii la yaqaanay oo dhow aanu soo aragnay waa hadda aynu ka waramayno in mustaqbalka aanu aragno soomaalida soomaali ka fiican inta nolosheeda nooga hartay jiilka naga dambeeyana aan u diyaarino mustaqbal qurux badan oo soomaali ay ku soo hurato oo aynu adduunka kaleeto maanta hoos baa laynoo eegaaya maalin kor lana eegayana kolley waa soo socotaa anuu baaqaygu saasaan oran lahaa haddii alla yidhaaha iyo ciid wanaagsan ciidan ah, kowda julaay oo ah ciiddii maxay ahayd labada ah, kolonisisay een, xorriyaddii lagu qaatay koonfur laga qaatay iyo muxuu ahaa isku darkii oo wixii la ilaawi karaan ahayn in la xoojiyo sanad walba sanadka ka dambeeya lasii xoojiyo midnimada soomaalida in la xoojiyo intaasaan ku baaqi lahaa aad iyo aad waa mahadsanta mudan ininkaan mudan
mudan